لله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسك سدحات kitaabka mukhtasaru sagiirka faslun fii maa yaxrumu cala almuxditsi wuxuu fasal u yahay waxa ka xaaraamta ah qofka muxdidka ah oo xadadka qaba oo weesadu ka budhay qofkay weesadu ka budho waxa ka xaaraamta ah ayuu fasal u yahay waman qofkii intaqada uu buro wuduu'uhu wuduugiisa iyo weesadiisu xaruma calayhi waxaa dushiisa xaaraam ka ah arbacatu ashyaa'a shayaal oo afar ah qofkau doonaba ha noqdo rag iyo dumar qofkii weesadu ka budho waxaa dushiisa xaaraam ka ah waa afar shay weeye afartaas shay ma taaban karo ma lama imaan karo kow asalaatu salaad baa xaaraam ka ah faral iyo sunno kay doonto ha noqoto oo xadiidkaa wuxuu ahaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tuqbalu salaatun bigayri dahuurin salaada lama aqbalo dahaaro la-aan imaamu muslim baa wariyey salaad baa xaaraam ka ah salaadaas haddii qofku uu yahay qofka tukanayaa qof xadadka uusan ka joogsanayn ama boor iyo biyaba waayey hadee dahaaro ma haysa markaa boor iyo biyaba waa waaye waa iska tukanayaa xurmatulwaqti waqtiga xurmadiisa u tukanayaa hadhowna waa soo celinayaa wuxuu la mid yahay kal maxbuusi qof meel ku xabisan oo kale aan waxba heli karin waxaa qofkaa dushiisa ka xaaraama arbacatu ashyaa kow asalaatu iyo wa dawaaf kan labaadna waa dawaaf kacbada guriga ilaahay qiblada ah aan u tukanno inuu dawaafo looma ogola haddousan weyse qabin wamasulmusxafi musxafka qur-aankaa taabashadiisa baa ka xaaraama iyo wa xamluhu qaadidiisa inuu taabto iyo in uu qaado laa yamasuhu ila almudaharuun marka ninkii yaman caamilka ka ahaayo ka shaqaynaya camar binu xasan markii warqadda loo qoriyay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi qur-aanka waa inuusan taaban ilaa qof daahira mooyaane isnaaduhu xadiidkaa sanadkiisu laa ba'sa bih kitaabka in la taabto kitaabka hadda kitaabkaas keliya looma jeedo musxafka loo yaqaano halkaa saaran oo kale meeshii qur-aan ku qoran yahay oo dhan weeye warqad qur-aan ku qoran yahay waa iska musxaf waa kitaab hal warqad laba warqadood bog hal aayad kitaabkii dhammaa qur-aan baa looga jeedaa qaadidiis iyo taabashadiis jeldiga la xiriira ama gerbadka la xiriira waa la mid oo kitaabka ku dheggan qur-aankaan aanan taaban karin halkaan aan taaban karaa ma aha taaban mays waaye qeyb ka mid oo kitaabka go-do halkaa saaran ama jeldigiisa waa la mid inta weli loo nisbeynayo war waxaa waa maxay dii lagu dhaho waa kitaabkii haddaa leedahay weli magacii baa la socda lama taabanayo adoo aan dahaaro qabin waxaa jira gal ama sanduuq yar oo kitaabka saas loogu dhex rido sida hadda kutubta qaar kusoo baxeen sida kiiskiibaaba saa loogu dhex ridaaba kuwa haddii kitaabkii ku dhex jiro iyana lama taabanayo haddii kitaabkii qur-aankaha uu ku dhex jiro kitaabka musxafkaa baa lagu yidhiye kutubihii horeoo la nasakhay towraad iyo injiil iyo qur-aan la nasakhay iyo hadduu yahay oo aan akhriskiisaa la nasakhay kitaabkeennaba kuma qorna iyada male waa la taaban karaa dhib male wa xamluhu waa maxay qaadidda qaadiddaaba ka xeel dheer taabashada taabashada haddii la diiday dee qaadidduna waa taabasho iyo dheeraad soo maha iyo ziyaado waana la taabto waana lasii qaado waaba kasii xeel dheerta waay wallawxu looxii almaktuubu la qoray ee la qoray dhexdiisa shay qur-aanka ka mida lagu qoray lidaraasati daraaso iyo ku barasho iyo cashar loogu qortay isagana lama taaban karo loox waa la yaqaan qur-aan baa lagu qora waxaa loogu qora in wax lagu barto cashar baa lagu qaataa kaasna waa la mid musxaf ma aha laakiin waa loox qur-aan baa ku qoran daraasaa loogu qoro lama taabanayo dahaaro la-aan daan daraaso loogu qorin baa baxaysa wayaxilu waxaa xalaala xamluhu hu oo musxafka qur-aanka qaadiddiis in la qaado waa xalaal way bannaanta fii amticatin maca amticatin alaab dhexdeed alaab hadduu kuugu dhex jiro waa la qaadi karaa aw daraahima maca daraahima lacag maceed waxaa weeyaan musxafkii baa la qaadi karaya fii amticatin waa maxa alaab halkan dhar iyo boorsadaada ku jira kitaabka qur-aankana waa kugu jira markaasaa markaa qaadaysa waxaa u qasdaysaa alaabtan inaa wadato war maxaa wadataa waa boorsadaydii buu qofku dhahayaa in la- saa lagu qaado way bannaanta haddow laakiin musxafka keliya u qasdayo lama ogola haddow labadaba u wada qasdo musxafkana waa wataa alaabtanna waa wataa ama waa iska idlaaqay waxba uma qasdin waa la ogolyahay ibnu xajar waxaa ogol rimliga ogol ibnu xajar kuse ma ogola tuxfa wa daraahima weeye kadaa yajuus waxaa kaloo bannaan xamluhu waxaa weeye musxafka qaadidiisa fii amticatin la qaado iyo wa daraahima daraahim in la qaadana way bannaanta lacag baa la qaadi karaa iyo danaaniir maxaa ku qoran qur-aan baa ku dul qoran dad baa lacaga haddii lacag qur-aan lagu dul qoro lacagtan qur-aan baa ku qoran la dhihimayo laga carari maayo waa la qaadaya oo qofkaanu lacag baan wataabu leeyahay qofku lacagtan wax kaga gadanayo ho qur-aankaan dhihi maayo waa lacag marka taas waa la ogolya wayaxilu waxaa xalaala xamluhu musxafka qaadidiis iyo xambaaridiis lisabiyi ilmaha yar qofka yar musxafka wuu qaadi karaa waaye wamasuhu taabashadiisuna waa bannaanta musxafka in la taabto ilmaha yar baa taaban kara lidaraasati laakiin wey markay daraasa iyo cashar ka qaadashay wax ka barasho ay tahay kitaabka ilmaha yar baa wata ilaa wa ilaa weysayse la dhihi maayo inuu taabtow rabaa ilaa wa ilaa weysayse la dhihi maayo maxaa yeele ilmaha yar inuu dahaaro qabo markasta waa ku dhib badanta waa ilmo wax kala garanaya hadduusan mumayiz ahayna waxba kala garanayn kayrulmumayiz baa la yihahdaa fa yaxrumu tamkiinuhu minhu in loo dhiibo waa xaaraam oo masaladan bal macalimiinta iyo dadkao dhan ba haba iska jireen iyo ardaduba ilma aan kaba kala garanayn tamyiiz weli yeelanoo waxba kala soocaynin in kitaabka qur-aanka loo dhiibo oo ama lagu aamusiiyo ama loo dhiibo ama qaado la yidhaahdo lama ogola waxba tamyiiz male waxba kala garan maaye weli ma kobcin caqligiisu ayib kitaabkaasaa loo xurmaynaya inta warqada laiskaa qoro inuu meel kasta yaacayo oo dariiqyadii yaacayo oo meel kasta ordayo oo bidbidayo oo meelihii qashinkii iyo dariiqyadii iyo waxaas lagu laga wada dhexelo warqado qur-aan ku qoran yahay waa ka sii daranta waa dayac weyn weeye ixtiraamka qur-aanka meel sare bay maraysaa meel saray joogtaa markaa waa in aada xil la iskaga saaro ayib ilmahaa yar wuu qaadi karaa ilmahaas aan tamyiiza lahaynna looma ogolo kan tamyiista leho wax ka- kala garanaya hadduusan wax ka baranayn ma qaadi karaa mise ma qaadi kara baa culimmadu ka hadlaya waay ilaa lidaraasati baa layihi marka wax ka soo baranaya isagana ha loo ogolaado kaan hadda xataa wax ka baranayn kitaabka qur-aanka oo soo qaban karaa ama oo qaadi karaa iyo rag u diidan intaba waa jiraan faslun fi aadaabi dukuuli اlkhalaa'i alkhalaa waa maxa waa xamaamka ama suuliga maxaa u taqaanaa gelidiis aadaabteeda meeshaas marka la gelayo aadaab bay leedahay aadaabtii baa halkan ka qaadanaynaa alkhalaa waxaa la yihahdaa al- al- waa la madayaa alkhalaau waa almakaanu alkhaali waa meel cidlaa de meeshaas meel cidlaabuu qofku gelaya meesha xaaje gudashada loo darbay oo loo diyaarshay baa la yidhaahdaa yuqadimu wuu hormariyaa daakhilulkhalaa'i khalaha midka gelaya xamaamka ama suuli waxaa dhahdib yasaarahu lugta bidix buu hormarinayaa lugta bidix buu horgelinayaa qofku hadduu sharcigu hogaaminayo waa is ogyahay meesha s- nidaamka loo galo iyo lugta hormarinayo isagoo iska galay arki maayo qof isilaalinayo arrinta la socda cilmigii baa hagaya hogaaminaya haddii kale maba kala ogaba miduu hormarshaya miduu soo horbaxday oo iska ordaya taa lama rabo wuxuu hormarinayaa lugta bidix waa marku gelayo wa idaa kharaja marku soo baxana soo baxayo macnaha weli ma soo bixin kharaja waa maadigan hadda araada an yakhruja wey marku damco inuu soo baxo yamiinahu lugta midig buu soo hormarinaya soo bixiddana midigtaa lasoo hormarinaya masaajidkuna waa sida cagsigeed masaajidka lugta midig baa lasoo horgeliyaa lugta midig baana ku dambaynaysa xamaamka iyo suuligana ligt- lugta bidix baa la horgelinayaa iyadaana ku dambaynaysa taasi wataa sideedababa wax kasta oo baabul takriim karaamo baabkeeda midigtaa iska leh midigtaa lagu horumarinaya sharaf wixii huwan wix kasta oo baabul istiqdaar ama qurumaysi ahna laga fiican yahayna bidixdaa lagu horumarinaya saladaa wata walaa yaxmila maya walaa yaxmilu iska dhex waa ciraab labaad sharuxiya walaa yaxmilu ma xambaaro qofku dikra allaahi tacaalaa ilaahay xuskiisa lama galo meeshaas dikri ilaahay meel lagu qoray wuxuu ku qoran yahay la geli maayo walasma rasuulihi rasuulkiisa magiciisana la geli maayo magaca ilaahay ama xuska ilaahay ama ma- rasuulka calayhi salaatu wasalaam xuskiisa ama magiciisa meel lagu qoray xamaamka la ogeli maayo iyo wanaxwahu wixii la mid a lama gelayo wixii la mida dee magacyada ilaahay iyo magacyada rasuulka wixii la mida magacyada malaa'igta iyo kutubta iyo lala geli maayo nebigu fargashi buu lahaa calayhi salaatu wasalaam idaa markuu suuliga galo waa iska bixin jiri leanna waxaa ku qornayd muxamadun oo sadar ah rasuul oo sadar ah allah oo sadar ah muxamadun rasuullah isku weeye baa ku qornayd waa iska bixin jiri magac kasta oo mucadamo oo la weyneeyo waa la iska reebaya jeebabka iyo waxa qofka ugu jiro oo warqado cilmi ku qoran yahay waa inuu iska reebo ama kitaab hadduu ugu jiro waalqur'aana qur-aankiina la geli maayo qur-aankiina la geli maayo haddaan daruura jirin qur-aanka waa laga sharfayaa meeshaa in lala galo waa laga weyneynaya daruura hadday jidho horay hadduu dhigto laga sii qaadanayo ama laga xadayo ama si kale uu noqonayo taa waa daruura wey daruuradu waxaan bannaanayn bay ogolaataa sidaas buusan qur-aankiina ula gelaynin ayb wa yuqadii wuu wuu asturaa kan suuliga gelaya ra-sahu madaxiisa madaxa in wax u saaran yihiin baa fiican madaxa in wax u saaran yihiin koofiyad cimaamad waxay doonta ha noqoto oo waxaa lagu raacayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo xishood ilaahay baa laga xishoonayaa subxaanahu wa tacaala riwaayaad baa soo arooray imaamu nawowi wuxuu leeyahay culimmadu waxay isku waafaqeen xadiidka mursalka ama daciifka ama mowquufka ee saxaabiga ku jooga fadaa'ilu acmaal waa loo qabsan karaa waa lagu camal fali karaa majmuuca markuu mujalladka labaad sabxada boqol iyo toban baa lagu sheegay abubakr sidiiqna waa abadyada saxiixa bay ka sugnaatay sunanulkubraa bayhaqi baa keeleysa waaye madaxii baa suranaya markau madaxii absu- asturo wayabcudu waa fogaanayaa qofku markuu xaaji gudasho u baxayo wuxuu samaynayaa wuu durkayaa wayabcudu de meel halkaan laga dhisay haddaysan ahaynoo meeluu fogaan kara ay tahay waa inuu durko weey waxaa ka imaanaya saan sharqantooda loo maqal urtooda loo dareemin inuu fogaado macna sidaas weeyaan haddii dad la joogo saa waa inuu fogaado hadday meeshu xamaam iska tahay de meel kale u aadaya male ama ha dhawaato ama ha dheeraato iyadiin buu ku khasban yahy waa meel dhisanoo halkaana haddii meeshu marka isagu uusan fogaan karin inay dadku ka dadkaa fiican in iyagu ka durkaan hadduu isagu fogaan karo isagu ha durko haddii kalena dadku ha ka durkaan wayastatiru qofkaas waa is-asturaa meel bannaana dhaga iskama fadhiistee waa inuu is-asturo ee dadka dhexdiisa iyo meel dadkii isku dhex qubaysan jiray iyo maaragtay waxaas lama rabo dhudhunkaasoo saddex meelood loo dhigay laba meel ahaan waa in shay astura ugu yaraan uu haysto hadduu fadhiyo hadduu taagan yahana waa inuu haysto ilaa xudunta wax qarin kara walaa yabuulu qofku kuma bowlo kuma kaadiyo fii maain biyo raakidin fadhiya biyo meel fadhiya kaadi haddii la diiday saxarana kasii daran lama ogolo biyo aan soconayn waa la diiday ama ha yaraadeen biyaha ama ha badnaadeen wa qaliilin kuwo yar oo jaarin soconayana iyana kuma kaadinayo biyo yar oo soconaya laanna biyihii baa xumaanaya wa fii juxrin god dhexdiisna kuma kaadiyo waa dalool waa meel jeexan dhulka ah meeshaas dilaacsan oo dhulkaa ee daloosha in lagu kaadiyo waa la reebay xadiid baa ku soo arooray abu daawud iyo nasa-i ay warinayaan oo calaa shardi sheekhayn ah wawafaqahu dahabiyu imaamu dahabina uu waafaqay waxaa la yidhaahdaa meeshaa jin baa degan maya waxaaba dhici ka dhaxaya waan yaroo miskiin ah in ka uu dhibo quraanyooyin iyo waxyaalo kale iyo waxaas uu dhibo ama waxaa laga yaabaa bahal weyn inuu ku jiro isaga la dhiboba bahal kaga soo baxo ilaa godbow dul fadhiistay bahalla ku soo baxaan baa dhici ka dha ayb wamahabi riix dabaysha makaanu dhabashadeeda iyadana meeshaas dabayshu ay ka soo dhacayso uma jeensado ilaa dabayshii baa ku soo firdhinaysa markaas kaadidii iyo wixii ka imaanayay dabaysha dhabashadeeda wey wadillin hoosna lama fadhiiso hooskaasoo maqsuudin loo qasto hoos dadku u qasdaan oo harsadaanna kuma xaajo guto meel hoos weliba xilliga sayfkaadaoo diraacdaayoo hooska loo baahan yaho kulaylaha ah meeshaasaa hoos len geeya dadku dhahayaan kusoo leexanayaan lama fadhiiso waaya mar qoraxda la rabaa jira marka qaboobaha ay tahay oo xagaaga ah cadarka ah dadku qorax bay rabaan meesha qoraxda yeelatana markaa lama fadhiisanayo ma u aadayo waa meesha dadku sheeko bannaan ku hayaan iskugu yimaadaan hadday tahay meel lagu yaqaan in balaayo iyo fisqi iyo xumaan lagu sameeyo dadka lagu xantoo balaayo ah haddou fadhiiso dhib ma leh dadkaaba ka tegaye dembigay ka ilaalinayaan haddou meeshii fadhiiso hadhow markay arkaan ay ka tegayaan haba fadhiis intay dembi la imaan lahaayeen meesha xadiid baa jira cajiib oo dhahaya nebigu calayh salatu salaam ittaqu lacanayn war labada dartood qofka lagu lacnado iska ilaaliya ama sa- iska jira al lacaanayn saaxi- saaxibayi lacni labada lacnada u saaxiibka ah waa labadee waa labada dadku lacnadaanoo waxa weeyaan markii saxaabadu nebiga weydiiyen wuxuu yidhi waa midka dadka dariiqooda suuliga ka dhigta ama hooskooda hooska dadku fadhiistaa ama dariiqu fadhiistaa oo xumaan wixii la fadhiisanaya kaadidii iyo xaajadii waa la iska ilaalinaya hooskaasna saasuu iskaga ilaalinaya wa taxta shajaratin geed hoosteed na ma fadhiisto geedaasoo muhmiratin mira bixinas muhmiratin mira geedaha miraha le ah de geedkan miraha ka soo daata wixii uu meesha la fadhiistaa de kusoo daadanayaan dadkii ma guran karaan wixii diinta balse inoo how ilaalinaysa nadaafadda diinteenna ugu dadaalisa arag xataa marakan haddaan geedku miro lahayn biri ka maalin ama hadhow sanadka dambe markuu miro yeeshaa wixii bay kusoo dhacayaan meeshii najaasowday lama rabo nadaafadda iyo caafimaadkaa lagu dadaalaya waxaa in la cuno lama rabo ayib walaa yatakalamu qofku ma hadlo markuu xaajada gudanayo ilaa lidaruuratin daruuro iyo baahi daran inay keento mooyaane ee nebiga nin baa soo maray oo salaamay nebigoo xaajo gudasho ku fadhiya bowlkii deedna wuu salaamay ninkii deedna nebigu salaantii kama qaadin calayhi salaatu wasalaam imaamu muslim baa weri haddii hadalku lagama maarmaan noqdo wuu hadlayaa ama waajibba ku noqdo qof ba holkasii dhacayuu leeya war iska jirba hosha ama bahal buu uga digaya iyo wixii la mid a xataa qofkan xaajo gudasho meesha ka hayna hadda xamaamka dhaqayo oo nadiifinayo oo waxaas laftiisu sidoo kalea laga rabaa ku hadhadli maayo waaye wayastabriu qofku waa iska hubiyaa min albowli kaadida kaadidu markay qofku ka go-do ha iska hubiyo istibri xoogaa tanaxnux qufac yar iyo xubinkii kaadidu ka timid oo sidaas maarata u dhaqdhaqaajiye iyo ilaa u ogaado inaan wax kale soo baxayn ha iska hubiyo istibruhu dadka dadkaa kala duwan dadka kala duwanaanshihiiso isna la socdaa qofkii cabaar badan inuu meesha fadhiyo u baahan haddee waa intaasaa laga rabaa qof ka- waxaa jira markay kaadidu ka go-do aan wax dambe ka imaanayn qofba waasi dabeecadaha dadka kala duwan yihin kaadidu waa khatar haddaan la iska hubin nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray meel madiina ka mid ah een, xiidaanadeeda iyo daydadkeeda ka mid a beeraheed ama makay ahayd baa layidhi laba qof codkood buu maqlay oo la cadaabayo qabriyo ka qaylinaya markaasuu nebigu yidhi labadan waa la cadaabayaa wax weynna lagu cadaabi maayo waxay iska dayn kareen baa lagu cadaabaya oo waa maxay midkood wuxuu ahaa kaadida mid aan iska hubin midna wuxuu ahaa dadka mid isku dira yamshi binamiima dadku isku diri jiray hebel baa saa ku yiri hebel baa saasa hebel baa warka u kala geyn jira midna kaadidu iskama hubin jirin xadiidka imaamu bukhaari baa warinaya imaamu muslim wayaquulu qofku wuxuu yidhaahdaa idaa dakhala marku galo galo ma aha idaa dakhala marku galo u qoranta laakiin idaa araada dukhuula wey marku damco inuu galo weli ma gelin haddou galay maba wax ma hadli karee waa marku rabo inuu galo bismi illaah buu dhahaya ilaahay magaciisaan xirzi ka dhigta waay bismi illaahi raxmaan raxiim waxba dhammaystiri maayo bismi illaahi keliyuu ku joojinaya allaahuma allahyo inii anugu acuudu waan magan galay bika adiga min alkhubuhi baan kaa magan galay shayaadiinta kuwooda lab iyo walkhabaa'ihi kuwooda dhadig kuwa lab ee shayaadiinta iyo kuwa dhadig labadaba waa kaa magan galay ilaahay sidaas buu dhahaya qaala اlimaamu nawowiyu raximah اllah alkhubuthu bada waa la godi karaa buu yihi alkhubthu waana la reebi karaa walaa yasixu qowl manan kara aliskaana dadka reebniinka diidana warkooda m- sal male ba yihi adkaarka imaamu nawowi kitaab muhiim jiddan awey oo mudan in la akriyo kitaabkaasuu ku sheegay min alkhubuth wاlkhabaaith ducadaas hadda baro marka qofku meesha gelayo waidaa kharaja markuu baxayana qaala wuxuu yidhaahdaa gufraanaka ilaahay ou dhaafidaadaan ku weydiisa asaluka u soo qadaro asaluka ilaahu waxaan ku weydiisa gufraanaka ama ikfir ilaahw dhaaf gufraanaka dhaafidaada alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu xamdi u ahaaday aladii allahaasu adhaba tegsiiyey cannii aniga xaggayga iga kaxeeyey aladaa wixii idhibayey wacaafaanii ina caafimaadshay meesha maadaama muddo joogay intuu meesha fadhiyay dee xus lama imaan rabbi qofkuna markasta ilahay inuu xusaal rabi warbal waxaa weeye dembi dhaaf weydiiso cabaar baa meel iska fadhiday xus la-aane ee dadka weligoodba meelaha kale iyagoo iska joogaan marnaba ilaahay xusayn ka war intaan yar baaba leeyahay ha yidhahdo ilaahu ii dhaaf gufraanaka ilaaha waxaa mahad leh wixii idhibayey yaa iga kaxeeyey ilaa qofka markaa uu meesha kusii orday waxbaa dhibay wacaafaani caafiyo wixii harayna ishaafiyey sidaas buu qofkaas uu samaynaya ducadaasuu akhrisanaya waa ducaa cajiiba ama ilaahay buu nicmada ugu shukrinayaa ka keenay wixii dhibay faslun fii muujibaati lqusli qubayska waxyaalaha waajibiya buu fasalya waxyaalaha qubayska keena wey wayajibu lquslu qubays baa waajiba min khamsati ashyaaa shayaal oo shana xaggooda in laga maydho waa waajib shan shay xaggood in laga qubaystaa waajiba min ilaaji lxashafati xashafada iyo dekerka gelintiisa filfarji la geliyo taa in laga maydho waa waajib oo dadkii isqabay iyo waxaasaa isku tegey haddaan doono maniyaysan imaan hadday doonto maniyaysan imaan waaye qubays baa imaanaya ayib waa midda koowaad wa min khuruuji اlmaniyi mani soo bixideed mani hadday timaado iyadana waa laga mayranaya waa waajib waa tan labaad mani baa soo baxday ama soo dhowaatay rag iyo dumar wuxuu doono qofkaas ha noqo iyana qubays baa waajiba manidu sideeda xukunkeedu waa daahir najaaso maaha binu aadankaabaa laga abuuraa midab kastoo ay leedahay ee caaisha waa iyadii lahayd marada nebigaan ka jejabin jiray manida markaasuu nebigu ku tukan jiray calayhi salaatu salaam xadiidkii muslimka waxaa jira wax la yidhaahda madi iyo wax la yidhaahda wedi kuwaas iyagu waa la yska dhaqayaa waa najaaso weesaday burinayaan waa laga weesaysanaya waa laga isijoonaya meeshay jirka iyo marada gaareen baa laga dhaqaya hadda ka hor baynu soo sharaxna wa min alxaydo xaydkiina waa laga mayranayaa waa waajib iyo wa nifaasi dhig dhalmihi oo dhig caadadaas ama nifaaskaas markau dhammaado gabdhihii way ka qubaysanayaan walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna baa la yidhi ilaa ay ka daahiroobayaan kan shanaadna walwilaada wilaadadii weeyaan waa umuliddii waa dhaliddii wey ilmahan dhashay laftiisu waa mani guntantay oo qof ilaahay ka abuuray ilmo qallalan xataa hadduu soo baxo oo aan qoyaan lagu arag oo aan dhiig iyo nifaasba jirin qubays baa waajibaya waaye cad yara ama calaqa yara ama wax yar hadday soo baxaan waa sidoo kale oo dumarka umulisooyinka ay dhahaan waxaan waa qof binu aadan asalkiis hadday ku sheegaan waa laga mayranaya waaye kitaabkii hore markaan soo maraynay qubaysyada waajibka ah lix miyuu ku sheeg kan lixaada uu ka tegay waa kee waa mowdkii waa lmowt dhimashadii dee qofka dhinta waxba kuma waajibine qofka nool baa waajib waxaa ku ah qofkan muslimkaa oo dhintay inuu dhaqo saainaa ula socotaa fiican kitaabkii hore wixii lagu sheegay iyo kitaabkan waxa uu kuu sheego ayib sidaas baa marka qofkii u mayranaya qubaysyadaasi waa waa lixdaa qubays weeyaan darsigeenu intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab